Ganacsatada ku nool magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoostaga ah ayaa si maalinle ah suuqyada Jowhar u keena dalagyo kala duwan oo ka baxa beeraha kuwaas oo qaarkood loo iibgeeyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo sagaashan kiilomitir u jirta Jowhar. Ganacsatada ayaa garab ka hela beeralayda oo sanad walba soo kordhiya dalagyo fara badan oo tayo leh oo ay beerteen kadibna ganacsatadu ay suuqa u iibgeeyaan. Cabdulaahi Weheliyo oo ka mid ah ganacsatada Jowhar ayaa ka warbixiyay fursadaha ay haystaan ganacsatada iyo sida ay uga faa'iidaystaan wax soo saarka dalka.
Ganacsatadu waa waxa kaliya oo ay ku tiirsan yihiin marka la joogo magaalada Jowhar waa xoolaha iyo beeralayda. Markii la dhaho beerashada runtii ganacsatadu aad ay ugu xil dheer yihiin sababtoo ah waxa kaliya ay ka ganacsadaan waxay tahay intooda badan dalagyada ka soo baxa dalka iyo wixii maaragtay oo aan wadanka laga helin oo dibadaha ay ka keenaan. Marka markii laga hadlayo magaalada Jowhar runtii dalagyo badan ka soo baxo sida bariiska, digirta, sisinta, galeyda, cambaha oo kale, saytuunka oo kale, adiga dalagyo badan oo kala duwan soo baxaan. Marka ganacsatadu inta badan waxa ay ku tiirsan yihiin waxay tahay hadba dalagii soo go'ayo inay la jaan qaadaan maaragtay ay suuq geeyaan, suuqyada inta badan ay ku hayaan. Qaarkoodna ayaga naftirkooda ay tabcadaan oo ay leeyihiin aseendooyin waaweyn oo ay kasoo saaraan dalagyada kala duwan ee ka baxa wadanka. Runtii ganacsatadu aad bay ugu xeel dheer tahay inay qayb weyn ka qaataan beerashada iyo sidoo kale inay wax soo saarka ay si fiican ay uga qayb noqdaan. Runtii waa su'aal fiican. Runtii ganacsataduna mar walba ganacsiga sidiisa wuxuu horumar ku gaaraa in wixii update ah jiro ama wixii horumarka qayb weyn ka qaadan kara ama wixii bulshada waxtar u yeelan kara inay soo kordhiyaan. Ganacsataduna runtii inta badan waxay xoogga saartaa wixii markaas muhiim ah iyo wixii maaragtay suuqa in badan bulshada wax u tari karo. Runtii dalagyo badan oo ay soo saaraan way jiraan. Dalagyo aan hore u jiri jirin oo hadda la beeray way jiraan. Runtii dalagyo badan oo hadda dhiman oo ayaga naftirkeeda u baahan in laga faa'iidaystana way jiraan. Runtii ganacsataduna mar walba halka ay xoogga saaraan waxay tahay waxa bulshada ay dan ugu jirto iyo waxa bulshada muhiimka u ah. Hadday tahay wax hadda la helo, wixii hadda ka maqan iyo wixii maaragtay future ka la rajayn lahaa in maaragtay la tabco. Runtii ganacsataduna mar walba waxay xoogga saartaa waxyaabaha muhiimada u ah. Marka waxaan kula talin lahaa ganacsatada inay horta magaaladii ay ku dhiiradaan inay ganacsiga ku hayaan. In dalagyada iyo magaaladii ka soo go'aya inay magaaladii kaydin ugu sameeyaan aysan magaaladii ka dhex bixin. Runtii waxa ayaan dare eh dalagii magaalada ka baxaya intuu ka go'o isagoo ka qaalisan midkii magaalada ka baxaya in loo keeno.
Beeralayda Jowhar ayaa dalagyada kala duwan ee u soo go'a waxaa ka iibsada ganacsatada magaalada kuwaas oo dalagyadaasi dib u sii iibgeeya.